dhallinyaradan oo hal abuurka habandhigiya waybayo naskajarana mageliyo bilaan walyaawayo habandhigan wayba anbadanayana alaabo lagu suubi dhirta sida saliida kareemada iyo walyaabo kale bilaanta iska qurxiyayaan aana kumida dhallinyarada oo ku hadali bandhigshayo waybayo sheegana inay ka faraxsan yihiin inayo la kooyan hal abuur ganacsi xarunta muqbil skin care and hair care waxaan haynaa skin care oo kuuriyaana iyo hair care oo kuuriyaana oo rag iyo dumara sida dadka saliida leh waxyaabaha ay isticmaalaan dadka nabarada leh dadka madmadowga leh dadka haaraha leh sidoo kaleeta rag waxaan u haynaa sed oo maxaa lehay oo skin care dadka sensitive skinka iyo dry skinka isugu jira sidoo kaleeto normal skinka oo ragga loogu talagalay maxaa le alaabaheena waa kuuriyaan sidoo kale waxaa haynaa dadka bidaarta loogu talagalay waxyaaba ay isticmaalayaan muddo lix bilood gudaheeda uga soo baxayso timahooda oo timo qurux badan sidoo kaleeto waxaa haynaa shaambooyinka loogu talagalay timaha daadashada dadka oo madaxa agoolka ka galay sidoo kale dadka madaxa cuncunka leh shaambooyin loogu talagalaa haynaa marka waa ku faraxsanahay inaan kasoo muuqdo magacayga iimaana ladhahaa waxaa ka socdaa qolada oo jibsiga oo shiiba jibs shiiba oo jibsi aad u macaan badan oo xamar oo lagu suubiyo waaye bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar maxamed xasan waxaan ka socdaa kambaniga la yidhaahdo central africa trading company kambanigan waxa uu soo saaraa kana ganacsadaa sisinta iyo saliidda sisinta aan soo saarno waxay ka timaadaa gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka shabeellaha dhexe waxyaaba aan ka samayno waxaa ka mid ah saliidda oo laba nooca midda makiinta shiido iyo midda maaragta oorka shiido oo inta aa ka eri kartiin magacaygu waa inisa cabdiraxmaan dheere kusoo dhowow hancad hancad waxay iibisaa aqab caruurta alaabaha ay ku ciyaaraan sida iyagoo maskaxdooda oo la dhisaayo kaleeto marka anagoo ah haancad waxaa inay ilmaha caruurta oo bulshada soomaaliyeed ee dhankanoo kale saa'id baahiyo u qabaan aragne kadib aa soo kordhinay qaybtan haancad waxaa ku iibinaa qayb oo online ah marka delivery xaafadaha u geynaa marka bandhigaana imaana maanta maanta waxaan joognaa muxuu ahaay bandhiga suuqa weyn ee muqdisho waxaan soo bandhigaynaa buug lagu magacaabo dalka iyo dadka soomaaliya buuggaas wuxuu ka warramayaa waxa dalka ku saabsan oo dhan badanaa iyo waxa dalka ku saabsan oo dhan badanaa waxaa ka mida dhaqaalaha soomaaliya waxaa ka mida caqiidada soomaaliya waxaa ka mida luqadda soomaaliya waxaa ka mida taariikhda soomaaliya qaar ka mid ah waxaa ka mida duurjoogta soomaaliya inta badan dhallinyarada soomaaliyeed weyba ku qayb qaadayana kobcinta ganacsiyada yaryar iyo inta badan walyaabayo bandhiga ay ku suubiayaan geedo dalka